halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban herarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax axad ah bisha oktoobarna waa sagaal sannadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
laga bilaabo maalintii koowaad eanu qornay qoraaladaas ilaa afar shan lix goor ayaa lasoo saaray qoraallo lagala hadlay idaacadaha go-aan baa la gaaray shirkan ugu dambeeyey inaan aanay u cuntamin dadka kasoo jeeda somalilan nambarka la siiyey aanay gaadhaynin aan lagu heshiin karin aanay sax ahayn aanay cadaalad ahayn saladiinta iyo odayaasha iyo dadku waxay ku heshiiyeen mar haddii kasareba aan cadaalad laga sameynan ka kalena inaan la gelin
waa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya fawsiye yuusuf xaaji aadan oo v o eda uga warantay xubnaha matalaya somalilan oo qaadacay gebi ahaanba daarashooyinka aqalka hoose iyo golaha baarlamaanka ee soomaaliya waraysi ayaanu idinka haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan bannaanbax lagu taageerayo midnimada iyo wadajirka dadweynaha ku nool magaalada st cloud ee gobolka minnesota oo halkaasi ka dhacay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse dhegaystayaal marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida murashaxa madaxweynenimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga ee donald trump ayaa bogga bulshadu ku xidhiidho ee la isugu gudbiyo fariimaha gaagaaban ee twitter-ka waxa uu soo dhigay qoraal kooban oo uu ku sheegayo inaanu ka hadhi doonin tartanka doorashada madaxnimada trump ayaa ku eedeeyey warbaahinta maraykanka iyo waxa uu ku tilmaamay maamulku inay doonayaan in ay wiiqaan ololaha uu ugu jiro hanashada xilka ugu sarreeya ee hogaanka maraykanka arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa kadib markii warbaahinta maraykanku ay baahisay cod iyo muuqaal laga duubay master trump isaga oo ka hadlaya amaba ku hadlaya hadallo anshax xumo ah oo wax uga sheegayo haweenka maalqabeenka trump ayaa sheegay in ujeeddada baahinta muuqaaladani ay tahay in la wiiqo ololihiisa doorashada waxaana uu tilmaamay in bill clinton oo ah madaxweynihii hore ee maraykanka ayna u dhaxday hillary clinton oo ay ku tartamayaan doorashada sanadkan uu waxyaabo kasii foolxun ereyada laga duubay uu ku hadlay arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyada oo labada murashax caawa ay ku kulmi doonaan doodii labaad ee ay yeeshaan taasi oo si weyn isha loogu hayo
aqalka cad ee maraykanka ayaa soo saaray war-saxaafadeed lagu sheegay in dowladda maraykanka ay ka fiirsanayso taageerada ay siiso duqeynta ay geystaan diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ee lala beegsado xuutiyiinta yemen war-saxaafadeedka aqalka cad ayaa daba socda weerar ay diyaaradaha dagaalka ee sacuudiga ay sabtidii shalay geysteen ay u geysteen dadweyne isugu yimid munaasabad tacsi ah oo ka dhacday caasimadda yemen ee sanca duqeyntan ayaa waxaa ku dhintay boqol iyo afartan qof oo rayid ah waxaana ku dhaawacmay shan boqol oo kale afayeenka guddiga ammaanka ee qaranka ee maraykanka ned brice ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay aada u ganaxday warka tilmaamaya weerarka lala beegsay dadka rayidka ah ee tacsida ka qayb galay waxaana uu tilmaamay in arrintan ay kusoo beegmayso warbixinno isdaba joog ah oo tilmaamaya weeraro lala beegsaday dad rayid ah taasi oo uu ku tilmaamay wax laga naxo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a maamulada galmudug puntland iyo jubbaland ayaa soo gudbiyey magacyada murashaxiinta uga qaybgelaysa tartanka xulashada mudanayaasha aqalka sare ee soomaaliya arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo xubnaha labada gole ugu jira gobollada waqooyi ee somalilan iyo salaadiinta soo xulay ay sheegeen inaanay soo xuli doonin xubnaha aqalka sare iyo kan hoose qeybna aanay ka ahayn nidaamka hadda socda kulan arrintaasi ku saabsan oo uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte iyo dhammaan xubnaha labada gole uga jira dowladda ayay ku soo saareen bayaan ay ku caddeeyeen diidmadooda ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya fawsiye yuusuf xaaji aadan ayaa v o eda uga warantay waxa ay diideen iyo go-aanka ay gaadheen waxaana ay ku sheegtay iyada oo magaalada muqdisho ku sugan waxay ugu warantay khadka ama magaalada muqdisho ugu warantay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
waxaa jirtay in wakhtigii uu soo dhammaaday iminka xulista lasoo saar la aqalka sare wakhtiyadii iyadoo dhowr jeer dib loo dhigay doorashooyinka annaguna dhowr jeeraan ka hadalnay horaa looga hadlay dhowr waraaq qoraal baa laga soo daayey press conferenceyaal laga sameeyey xuquuq baa maqan markii la qaybiyey madashu ay ku qaybisay kismaayo xubnaha aqalada ay dowlad goboleedyada u qaybisay somalilan baa lagu daray magaca somalilan oo dowlad goboleed ahaan loo siiyey koob iyo toban puntlandna koob iyo toban inta kale sideed sideed waxaa markaa soo baxday laba arrimood kow iyadoon madasha cid ka socota kasoo jeeda somalilan ama gobolada waqooyi aanay joogin oo aan cidna lagala tashanin laakiin madasha waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare carte oo ina matalay carte oo mar dambe wakhtiyadii dambe ayuu carta ka qaybgalay laakiin go-aanka hore kismaayo kamau qaybgelin mau joogin cid joogtayna ma jirto waa laga qayliyey markaaba press release waa laga soo saaray waa laga hadlay laakiin madashu dhagumay jalqinin dhowr goora shirar badan laysugu yimi oo aada looga dooday waxay noqotay in haddii afar iyo kontonka xubnood ee aqalka sare loo qaybiyey somalilan waa dowlad waa waxay goosatay oo tiri oo cadaysay oo shan iyo labaatan sano ku maqan tahay dowlad independent ka ah soomaliyaanu nahay marka in lagu soo dhex daro oo la yidhaahdo somalilan baa ka mida oo puntland la mida waxoogaa waxay noqotay wax aan ku qanci weyne annagu qeybta kale ta kale ee labaad waxa weeye iyadoo ta koobaad aan cidi joogin talabaad iyadoo la yidhi somalilan baa koob iyo toban la siiyey ta saddexaad oo ah konton iyo afar xubnood ayaa loo qaybiyey waxaa la yidhi sideed iyo toban gobol baa loo qaybiyey oo min saddex ah halkaa markaa somalilan shan gobol weeye shantaa gobol waxay noqonaysaa markaa waa goboladii horaa la xisaabinayaa shan iyo toban xubnood laakiin koob iyo toban baa la siiyey
fawsiyo haddii hanaag wax lagu qaybsanaya qabailiga ahaan aqalka hoos aad ku hesheen kuna qanacsan tihiin aqalka saarna maamulo lagu qaybsanaya dadkiinan matelo siyaasada gobolada waqooyin aadan maamul aad hadda adigu matashaad ku laabatan aadan lahaynina maxaad ku diidaysaan magaca somalilan ku qaadataan maadaama ayaga aad matashaan waxa weeye cabdi somalilan dadka u dhashay ee halkan joogaa ma masalaan dowlada somalilan meeshan dowlad goboleedyaa loo qaybiyey o mar labaadka haddii la odhan lahaa numberkii goboladii la qaybiyey ee dadka gobolo shantaa gobol kasoo jeedoo dhami way joogaan soomaali weyn aaminsan ee aad ka qayb gelaysaan siyaasada oo ra-iisul wasaare cartoo nala joogaya adiguba aad wakiilada ka tihiin aqalkii sare waxay ku imaanaysaa maamul goboleedyo maxaa idin xala haddaadan maamul lahaynina annaga special case madashu waa qortay markay iyaga madasha iyo international communitygu fadhiisteen waa la qoray soomaaliya dadka somaliland dadka kasoo jeedaa waa special case special casekaas waa case gaara oo gooniya oo waxaa la siiyey ma garanaysaa qaybta la siin doonaa had iyo jeer waxay tahay aqalka hoose waa qabaa'il baa lagu soo galay laakiin ka sare waxaa la yidhi maadaama aan joogno aan lagamana maqnaan karin waxaa weeye in la yidhaahdo waa special case ama waa qayb gaara si gaara taxadara iyaga waxooda gaarka ha loo dhigo haddaba wixii loo qondeeyey ayaan ahayn xaq oo haddii loo qondeeyey saddex saddex gobol loo siiyey sideed iyo tobankii gobol shanta gobol waa shan iyo toban dadka somalilan kasoo jeeda ee halkan joogaana waa badan yihiin waxaa weeye qabaa'il fara badan waxaa weeye
si kale haddaan u dhigno lambarka loo qoondeeyey ama magac gobollo waqooyi qaata ama magac somalilan ahaatee aad dhaliilsan tihiin koo iyo toban halkay ka tahay shan iyo toban baad dooneyseen inaad saabaa u fahmay sidaas weeyaan shan iyo toban bay ahayd si sool dadka dega dadka dega sanaag bari sanaag ilaa awdal dadka dega oo dhami ay u helaan xaqa dadka kaleba heleen laakiin de tan sool iyo sanaag dagaaladu ka dhacayaan la isku fahmi la-yahay dadkii matelaya sool qaarkood wasiiro iyo baarlamaankii madax ka yihiin puntland miyad go-aanka sool uusan ahayn mid meel aan saarayn annaga sool somalilan weeyaan sidaan u haysano ama sharciyada runta ay tahay mar haddii ay waqooyi somalilan ay shan gobol tahay sool iyo sanaag waa somalilan geographically waa ti ingiriiska marka in ixtiraamkaas la sameeyo oo loo xuquuqdooda dadkii sool iyo sanaag kasoo jeed sanaag bari iyo sool iyo sanaagta kaleba kasoo jeeday intuba waa u diyaar shan iyo tobankaa in la wada yeesho la wada qaato la qaybsado laakiin marka la kala jarjaro la kala qaybiyo la kala reebo de wixii waxay noqotay waxaan dadkiina gaadhin xaqna ahayn sidaa awgeed odayaashii salaadiintii xildhibaanadii wasiiradii dhammaan waxaa la isku raacay aan iskaba dhaafno ama daynaba mar haddaan xaqi in badanna loo qayliyey aan la helaynin oo aan cadaalad laga shaqaynin hadda maxaad diideen ood ka baxdeen waxaad go-aan baa soo saarteen qaabka waxu socdeen ee madasha waxu wadana waad qaadacdeen marka macnaheedu soo xulistii aqalka sare waad ka baxdeen waa ka baxday laga bilaabo eh, maalintii koowaad eanu qornay qoraalladaasi ilaa afar shan lix goor ayaa lasoo saaray qoraallo wa- hadalna la- la- la- lagana hadlay idaacadaha go-aan baa la gaadhay galabta shirkan ugu dambeeyay inaan aanay u cuntamin dadka kasoo jeeda somalilan nambarka la siiyey aanay gaadhaynin aan lagu heshiin karin aanay sax ahayn aanay cadaalad ahayn laakiin aqalka hoose waad ka qaybgelaysaan maya maya salaadiinta iyo odayaasha iyo iyo iyo iyo dadku waxay ku heshiiyeen mar haddii ka sare baan cadaalad laga sameynayn ka kalena inaan la gelin ugu dambeyn waxaa la isweydiin karayaa haddaad ka baxdeen eh, qaabkii soomaalidu wax u qaybsanaysay matalaadii somalilandna marka horeba aadan matalaynin oo qadiyadda aadan ku joogina xaggeed qaban doontaan Eh, ma- ma- ma dib baad ugu laabanaysaan hargeysa
maya su-aashaas umalayn maa inay sax tahay ku habboon tahay meeshan siyaasad weeye meeshan siyaasadana loo waxaa weeye doorashooyin baa jira wax badan baa soo socda waa waxaa weeye eh, wax- wax- wax- in wax la saxaa jiraysa wax dambena waa isaga imaanaynaa laakiin caawa sheekadu waxay taagan tahay waa ka gaab
ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore soomaaliya foosiye yuusuf xaaji aadan oo magaalada muqdisho ugu warameysay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaly com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar weliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aroor wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington magaalada st cloud ee gobolka minnesota oo ah gobol ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan maraykanka ayaa lagu qabtay banaanbax lagu muujinayo iskuduubnida dadweynaha ku nool magaaladaasi oo ay soomaaliduna ka mid yihiin haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada minneabolis kasoo diray wariyaheena minnesota maxamuud mascade
waa banaanbax nabadeed oo isu agaasimeen ururada bulshada iyo hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada st cloud iyo nawaaxigeeda kuwaasi oo ku jiray socod ay ka soo bilaabeen maktabadda magaalada ayna ku gaarayeen aqalka maxkamadda uu u jiray masaafo dhan hal kilomitir dibadbaxayaasha ayaa watay funaanado buluuga oo lagu xardhay oraahda midnimo oo luqadaha soomaaliga ingiriiska isbaanishka lagu qoray banaanbaxa nabadeed ayaa imaanaya dhowr toddobaad kadib markii la dilay wiil soomaali ah oo dad ku tooreeyey suuq magaaladaasi ku yaala waxaana ujeeddadiisu ahayd in la muujiyo midnimada bulshooyinka wadadegan st cloud wadajirkana la ilaaliyo hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee goobta banaanbaxa joogay ayaa waxay eebbe ka baryeen inuu adkeeyo midnimada bulshooyinka kale isirka ah ee ku nool gobolka minnesota khaasatan kuwa ku dhaqan st cloud iyo deegaanada la xidhiidha allabariga oo qoraal isku mid a ahaa ayaa waxaa lagu akhriyey luuqado kala duwan waxaana sheekh moxamed cali axmed oo ka socday xarunta islaamka ee bartamaha minnesota uu ku alla tuugay afka soomaaliga iyadoo muslim iyo masiixiba ay aaminta isu jiibiyeen ayowna caawi naguna hoggaami qalbi saafi ah mustaqbalka yaga oo dhan ilaahayow caawi mid kasta oo naga mid ah kalgacaylna dhexdeenna ilaahayow dhig waddada dheer ee nolosha ee horteenna ah ee haddii ilaahay yidhaahdo aannu sii noolaan doonno ilaahayow awoodna sii aannu ummadda kor ugu qaadno naguna toosi caddaaladda iyo waddada toosan ilaahayow naga aqbal aamiin hogaamiyaasha diimaha kale ee goobta ka duceeyey ayaa waxaa ka mid ahaa haweenayda la yidhaahdo dana bitcherson oo ka socotay madhabta lutheranka ee masiixiga iyadoo la hadlaysay v o a ayaa waxa ay sheegtay in tobankii sano ee lasoo dhaafayba ay ka shaqaynayeen sidii la isugu soo dhoweyn lahaa dadweynaha sencloud As a faith leader in our community, we know that we have so much in common and so many strong.
waxay tiri ka hogaamiye diineed ahaan bulshadeenna dhexdeeda ah waxaan ognahay inaan wax badan isaga mid nahay wax badanna si xoog leh isugu xidhan nahay muddo sannado ah ayaannu dhisaynay xidhiirka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadan hadda waa wakhtigii uu midkeenna midka kale u baahnaa waxaan u baahannahay inaannu dhisno xidhiirrada dhexdeenna ah iyo inaan isu nimaanno oo aan ku midowno hal cod gabagabadii bannaanbaxa ayaa waxaa laga soo saaray qoraal kooban oo afafka soomaaliga ingiriiska isbaanishka warbaahinta loogu akhriyey waa kan axmed siciid guddoomiyaha ururka s a r c oo ka mid ahaa ururadii bannaanbaxa nabadeed soo agaasimay bartamaha minnesota waxaa ku nool bulsho xoog leh oo adkaysi badan waan soo wada lugaynay si midba midkeenna kale u taageero una sii wadno dhisidda mustaqbal aan u dhannahay Waad mahadsantihiin.
cimilada sencalow xumeed iyo qabow daran oo jiray midkoodna dadkii isu soo baxay uma aanay joojin waxaana ay muujinayeen muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wadajirku gaar ahaana bulshada soomaalida oo walaac ka qabay in weerarro ay kaga yimaadaan kooxaha waxtakoora iyo kuwa muslimiinta neceb ayaa tallaabadan u arkayay fursad u baahan in la joogteeyo si loo kobciyo isfahamka iyo is-ixtiraamka bulshada dhexdeeda ah maxamuud mascade v o a minnesota
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a jaamacadda jabuuti ayaa yeelatay xarun cusub oo casri ah oo lagu talagalay inay la jaan qaado jaamacadaha caalamka sidoo kale ardayda cusub ee sanadkan ku biiraysa jaamacaddaasi ayaa loo dejiyey barnaamij cusub oo ay kusoo dhoweynayaan ardaydii uga sii horreysay ee jaamacadda sii dhiganaysay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o e da ramadaan muuse
jaamacadda jabuuti ayaa sanadkan loo dejiyey nidaam cusub oo lagu soo dhoweynayo ardayda ku cusub jaamacadda iyadoo ardayda ka gudbay sanadka u horreeya ee jaamacadda ay u howlgaleen inay soo dhoweeyaan ardayda cusub waa kuwan qaar ka mida ardayda hagta ardayda cusub ee jaamacadda sida museyka daahir cabdi oo dhigata sanadka saddexaad ee kuliyadda xeerka iyo maarintiisa horta ardayda walaalahaya waan soo dhoweeyaa oo waan soo gacan qabtaa maalinta wax loo sheegayo ayay macalimiintu iyo gudoomiyaha jaamacadda uu u sheegaa jaamacadda siday u kala socoto inta kuliyadood ay kala leedahay annakuna waan soo dhoweynaa oo waan fariisinaa waan tilmaamnaa waxaan ka oranaa xaggan baa la fariistaa waa la dhegaystaa waraaqadaan siinaa ay ka eegtaan siday u dooran karayaan meeshay galayaan iyo aveniirkoogu xaguu yahay mustaqbalkoogu magacayga axmed nuur maxamed qalin labaladhaa waxaan dhigtaa kuliyadda layidhaaho institute universitet technology tersier waxaan ku jira ardayda na loo soo qabanqaabiyey inaynu gargaaraan ardaydan jadiidka ee sanadkan jaamacadda galaysa jaamacadda ciyaalka waxaa la siiyaa regalamo antere waxa layidhaaho sharciga jaamacadda dhexdeeda program baa la siiyaa waxa layidhaaho premier pa waxa layidhaaho golniinka ugu horeysa maxaad qabanna waraaqada caynkaayo xoog u si faahfaahinayna waa la siiyaa ciddii faahfaahayn intaa ka dheeraada doonaysana annagaa u joogna annagaana raaligelina intaba diyaar baan onahay inaan raaligelino walaalahayga imika soo galay magacayga xasan yuusuf cirsi baa layidhahdaa waxaan ka imiday dugsiga layidhahdo oo liisida belbalaa baan ka imiday si fiican bay noo soo dhoweeyeen walaalihiina naga horreeyey ma kaaga warrameen jaamacadda waxay leedahay nolol gaara oo ka duwan tii horeed aad soo martay horta soomaalidu waxay tidhahdaa dhigtiya isha waxaa daaweyn dhigtaa daaweyn annagoo haraba u sii haynay een, warkeeda annagoo haraba u sii haynay ayay maantana noo bandhigeen oo inay nolosha noloshii iska bedishay iyay noo sheegeen fiican oonu fahnay insha allah waan howlgalaynaa dhinac kale jaamacadda jabuuti ayaa sanadkan ka wareegtay xaruntii hore ay ku shaqayn jirtay iyadoo loo furay dhismaha cusub ee jaamacadda jabuuti oo aad uga ballaadhan kii hore oo ku yaala duleedka magaalada jabuuti ee degmada belbela gudoomiyaha jaamacadda jabuuti dor jaamac maxamed xasan ayaa marka hore iiga warramay xaruntan cusub waxay kaga duwan tahay tii hore jaamacaddaasi waxayna siin doontaa maxay ahayd fursad weyn oon ballaadhkan iyo tayada aan ku sii xoojinno imkaaniyaadka iyo adeegyada badan ee maxaahayd casriga ee istoondaarkan adduunka lagaga shaqeeya ee istoondaarkan jaamacadeeda oo dhan bay wala haysaa taasoo maxaahayd wax badan noo fudaydin doonta wax badanna noo saamixi doonta ha ahaato dhinaca cilmi baadhista oo maxay ahayd qalabkeygii iyo laboratorigu ay la socdaan iyo dhinacii kale maxay ahayd waxbarashadii ardayda oo iyagu adeeg badan ka heli doona hadduu alla idhaahdo ilaa maktabada oo maktabada jabuuti ugu weyn noqon doonta oon ugu talagalnay ilaa saddex kun oo arday inay maalin amba saacad ay joogi karayaan oo taasoo aad ay baaxadeedu u weyn tahay
mudane gudoomiye marka laga tago qalabkan heerka sare ay ku qalabaystirantayan jaamacadda cusub iyo adeegyada fara badan ee ardaydu ay ka heli doonaan waxyaabaha inta badan ee ardaydu ay tirsadaan waxaa ka mid a dhinaca macalimiinta macalimiinta may nagu filan yihiin sideed u aragtaa iyaga horta alxamdulilah maxay ahayd ilaa intaa tobankaa sannadoodeydan jirnaba dowladdu waynala dadaashaa waxaan nahay jaamacadaha afrike macalimiintooda weli waxbara ha ahaato maxay ahayd b h d-gaasoo la siiyo maxay ahayd buurs la siiyo ay socdaanay sanadiiba mar lix bilood ay tagaan laboratoorada kale adduunka ay wax kasoo biirsadaan maanta toddobaatan docteerka aan hayno waxay noo saamaxday sistemkaabaa noo saamaxay inay aan gaadhno natiijada waa runoo horta waxa weeyaan jaamacaddu saddex shay bay ku socotaa waxa weeyaan administrationkiiyo iyadu wax kala maaraynaysaa macalinkiiyo isagu wax dhigaya waxna oo waajibkiisu waxa weeyaan inuu cilmi baadhisna sameeyo labadaa mission buu macalinku uu leeyahay marka tani kale maanta anagu hadafkeyga ugu weyn waxa weeyaan cilmi baadhistii inaan adkayno sidaan kuu sheegayana imika jaamacadda belbele waxay noo saamixi doontaa inaan imkaaniyaadka iyo adeega aan helno iyo laboratoorada ay macalimiinta ku shaqaysanayaan sidii markii dhoweed baad ka sanqadhayseen waxay madax banaanideeda qaadatay jaamacaddu laba kun iyo lixdii waa toban sannadood wax cilmi baadhisu ay ku howlan tahay ay soo saarto jaamacadda jabuuti ma laogyahay
way jirtaayoo taasi hadafyadeeday ku jirtaa sanadii hore sidaad ogtiin bakoloog weyn oo waxa la sameeyey jaamacadaha adduunka ugu roon ee ugu tayo weyn ay xaggan jabuuti ay yimaadeen oo cimiladii aan ku gorfaynoon ka wala hadalnay sanad walna waxaan soo saarnaa review universitaire oon maxay ahayd ku bandhignaa cilmi baadhistii sanada jaamacadda jabuuti laga qabtay ha ahaato dhinaca bulshada dhinaca maxay ahayd dhaqaalaha dhinacan sayniska dhinac walba macalimiintu xaggaabay kusoo bandhigaan oo adduunweynahoo dhan baan publication samaynayo kologey ka qayb galaan ay maxay ahayd dad kaloo khibradooda ay la wadaagaan rabadaan muuse v o a jibuuti
halkaad weli dhegeysteena kala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waa ka nuur xasan nuur nuur bakhaari oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno xubinta cayaaraha weli waxaa la ciyaarayay kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee waddanka ruushka uu martigelin doono qaaradda yurub gruubka ee waxaa waddamada faranse iyo bulgeriya ciyaar xiiso badan oo dhex martay ku dhammaatay afar gooli gool oo xulka waddanka faransiiska ay ku durduriyeen xulka dalka bulgeriya inkastoo faransiiska goolka loogula hormaray ayaa waxaa ka dhaliyey ciyaaryahan mikhahil alesandrof waxaase berbereeyey ciyaaryahan kevin gamyero hase yeeshee saddexda gool kale waxaa dhaliyey dimitri bayet iyo antwa grisman iyo gamyero oo ku soo gebagabeeyey goolka afraad waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay afar gooli gool xulka dalka sweden ayaa gooli waxba kaga adkaaday xulka luxemburg waxaana ciyaarta kale holland ay afar gooli gool sidoo kale kaga adkaatay xulka dalka belrus gruubka b hungary iyo switzerland saddex gooli laba xulka switzerland ayaa guusha ku raacday latfiya waxay guuldaro kala kulantay jasiiradda faro islands portugal ayaa lix gool iyo waxba ku xasuuqday xulka andora christian ronaldo ayaa lixdaasi gool afar ka mid a dhaliyey halka labada kale ay dhaliyeen ciryahanada silva iyo cancelo beljum iyo bosnia herzegovina afar gool iyo waxba xulka bosnia herzegovina ayaa lagu awutroonaaday afartaasi gool laba ka mid a waxaa dhaliya ciyaaryahanada aden hazard iyo lukaku astonia iyo gibrader afar gool iyo waxba aston ayaa ku awutroonatay griiga waxay laba gool iyo waxba kaga adkaadeen xulka qubrus isreebka koobka adduunka ee afrikana wareegga saddexaad gruubka e waxaa goolala'aan bareja isla dhaaf waayey gaana iyo uganda iyadoo maantana kulamo kale ay dhici doonaan dhegaystayaal xubintii cayaaraha halkaas aynoo joogto
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatana qodobadii wararka u doorkuna haddan mar kale idiin guud maro murashaxa madaxweynenimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa bogga ay bulshadu ku xidhiidho ee la isugu soo gudbiyo fariimaha gaagaaban ee twitterka loo yaqaano waxa uu soo dhigay qoraalka gooban kaaban oo uu ku sheegayo inaanu ka hadhi doonin tartanka doorashada madaxnimada trump ayaa ku eedeeyey warbaahinta maraykanka iyo waxa uu ku tilmaamay maamulku inay doonayaan inay wiiqaan ololaha uugu jiro hanashada xilka ugu sarreeya ee hoggaanka maraykanka arrintani ayaa kusoo beegmaysa kadib markii warbaahinta maraykanku ay baahisay cod iyo muuqaal laga duubay master trump isagoo ka hadlaya amaba ku hadlaya hadallo anshax xumo ah oo uu wax ugu sheegayo haweenka maalqabeenka trump ayaa sheegay in ujeedada baahinta muuqaaladan ay tahay in la wiiqo ololihiisa waxaana uu tilmaamay in bill clinton oo ah madaxweynihii hore ee maraykanka ay noo dhaxday hillary clinton oo ay ku tartamayeen doorashada sanadkan ay waxyaabo badan oo intaasi kasii fulxun laga duubay isaga lafahantiisa haatan dhegeystayaal haddaan mar kale idinku celino qodobadii wararka ama aan idhaahdee wararkii caalamka ee dhinaca isboortiga
aan ku horeyna ee toddobaadkan waxaa qaaradda afrika ka furmay ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee sanadka labada kun sideed iyo tobanka xulalka ivory coast iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa guulo ku bilowday wareegga koowaad halka xulka burkina faso uu dhammaadkii ciyaarta barbareeya xulka south africa ivory coast waxay saddex gool iyo gool ku garaacday xulka maali si ay hoggaanka ugu qabato group c oo ay kula jiraan xulalka gabon iyo morocco oo ciyaartoodii shalay ku dhammaystay barbardhac eber iyo eber ah xulka d r congo waxay afar gool iyo eber ku dardartay xulka kala daasan ee libiya ciyaartaasi oo ka dhacday magaalada kinshasa waxaa laba gool ka dhaliyey ciyaaryahan dimer jibokani burkina faso oo ka tirsan gruupka d waxay aakhirkii ciyaarta ka daba tagtay xulka south africa waxaana ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah intii ay ciyaarta socotay burkina faso waxay heshay laba rigoore balse labaduba way iska khasaariyeen ciyaartii ugu dambeysay ee kulamadii sabtidii ee ciyaaraha afrika ee loogu soo baxayo koobka adduunka ayaa waxa ay dhex martay xulalka senegaal iyo cape verd senegaal oo ka tirsan gruupka d waxa ay laba gool iyo eber uga badisay xulka cape verd ciyaarta oo ka dhacday magaalada dakaar ayaa waxaa goolasha senegaal siiyey ciyaaryahanada kale ah belde dio keita iyo muusa sow jimcihiina xulka uganda oo la ciyaaray xulka qaranka ghana waxa ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah caawana waxaa jiri doona ciyaaro kale xulka tunisiya ayaa martigelin doona xulka guinea congo brazaville waxay isarki doonaan xulka masar gruupka b oo ah kan ugu adag ayaa isna caawa la ciyaari doonaa xulka zambiya ayaa fooda dari doona nigeria halka algeria ay soo dhoweyn doonto xulka cameroun shantan gruub ee loo qeybiyey xulalka afrika ayaa waxaa laga rabaa min hal wadan shanta wadan ee ka soo baxdaa waxa ay afrika u matali doonaan koobka adduunka ee sannadda labada kun sideed iyo tobanka lagu qaban doono dalka ruushka dhanka kalena qaaradda yurub waxaa ka dhacay ciyaaro ka mid ah kuwa isreebreebka koobka adduunka xulka jarmalka ayaa guul weyn ka gaaray ciyaartii uu la ciyaaray ciyaartooyda jamhuuriyadda jegga oo ay kaga badiyeen saddex gool iyo eber
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinaya wararkii u dambeeyey ciyaaraha wararkaasi ayaa kusoo gabagabinayna baahinteen idaacadda dukumense v o a
This program has come to you from the Voice of America, Washington.